wax daliilahoo loo hayaana ma jiro e waxa weeye un bacdimaaba dee beryaha hore gawaari iyo waxbana ma jireen laba cishaa la lugaynayo o lasii lugaynayay marka waxay leeyihin mar haddii oo qofkii ninkan doonaya kuf yahay oo ninkiiyo gabadha ay isdoonayaan oo bacdimaaba ninka laba maalin socod loo soconayo intuu jira intaa jira haddii lagu xidho dee meeshii dhibaata ka imanayso in fisqi iyo fitna iyo wax ka yimaadaan ayaaba laga yaabaa sidaasuu ku guurinayaabay lahdeen wax daliilahoo loo hayaa ma jiro ama khasiisayo odhan intuu halkaa ku maqan yahi weliga dee adiladii weliga tilmaamaysay waa adilo wada caam ah markaa wax kaloo ka khasiso intaa hadduu ku maqan yahay waa la guurinayaayna ma jirto tan kale ee haddaba marka la dhacayo lafteeda lala tegayo dee tan kitaabku sheegaya way ka baxsan tahay ila waa isagii oo maqan ee kani waa isagii oo la maqnaysiinayo isagii oo la maqnaysiinayo w lagala baxsanayo kitaab yar oo faraca furuucda shaaficiyada ka mid ah waxaan ku arkayay oo la yidhaha talkhiis lmuraad wuxuu tilmaamayey masalan haddii low qusibad imra'atun can ahlihaa bula haddii ruux dumara reerkoodii laga dhaco dabeedna halkaa ilaa laba maalin socod wado dabeedna xaakimkii halkaasi guuriyo wuxuu tilmaamayey inkastuu camal xun oo faaxishahoo bahalnimo ah oo aada u xun ku dhacayo boob haddana wuxuu meesha hadduu xaakimiyo waxa guuriyeen guurkaasi wuu iska ansaxayaa ayuu markaa yidhi halkaasu markaa intaa yar uu mid ku sheegaya laakiin wax saliyo raadle maaha wa duunahumaa laa yuzawiju ilaa biidnihi fil asax labadaa maalin socod wixii ka sokeeya ma guurinayo ilaa idinkiisa mooye fil asax haddaan qabano maxaa masaafadiiba waxay mar haddii waxay leeyihin laba maalin socod ay ka yartay masaafadiiba iska gaabanoo waa lagu noqonaya ama uu soo xaadiraya ama cid buu soo wakiilanayaa bay leeyihin walilmujbiri weligii mujbirkaha waxa weeye abyaham awowgii waxa u sugnaaday atawkiil wakaasho fi taswiiji guurinta u wakaasho bigayri idniha walaa yushtaradu lama shariyo tacyiinu zawji fi lahari ahar haddaan qaban in zawjka la cayimo wayaxtaatu lwakiilu wakiilkuna wuu dadaaliyo falaa yuzawiju guurin maayo hayra kufin kuf cidaan ahaynu guurin maayo waxa uu leeyahay sheekhu weligii mujbirka waa kii weliga mujbiriyo hayr mujbirinu usoo kala qaaday weliga mujbirkii waa aabbaha iyo awowga wuxuu leeyahay inuu wakaasho guurinta ciddu weliga u ahaa dee masalan inantiisii ama inantu awowga u ahaa guurinteedii inuu cid wakaashaabuley bikayri idniha idan la-aanteed dee waxay leeyihiin idan la-aanba wuu guurin karayey mar hadduu idan la-aanba guurin karayey idan la-aan inuu cid kale ugu wakiishaana way bannaan tahay walaa yustaradu tacyiinu zawji fi lahari lamana shardiye buu leeyahay markuu weligan mujbirkii nin wakaalanayo inuu zawjka u cayino u yidhaahdo hebelow inantayda inaad ninka hebel la yidhaha u guuriso ayuumaankuayuumaan ku wakiishay ee wuu odhan karaa inantaydaasaan ku wakiishay heblaaye guuri wuu odhan karaa marka cid alle ciduu doonaabuu u guurinayaa kana ee waxba shardi maaha marka wakaalashada tacyinu zawji in wakiilka loo cayino laydha kaasuunbaad u guurinaysa waxba shardi maa filasaar haddaan qaban maxaa yeele mar haddii uu hebel u guurino odhan karo dee hadduu idlaaqana waa iska leeyahay taanigu wuxuu leeyahy maya shardi weyn oo dee raggu way iskhilaafaanoo mid walba la dooni maaye waa inuu cayimaa u yidhahdaa kaasuun u guuri ama dee sifooyinka noocaas leh midda labad waxa leeyahy wakiilku dee ma laha isagu dee dadaal iyo naxariis uu dee inanta naxariisan wuxuu raaraadinaye waayo shardi buu leeyahy qowlkaasi isagoo xaggaasu ka eegaya haddaba qowlka horeele shardi maaha in la cayino zawjka wayaxtaatu lwakiilu wakiilku wuu dadaalayaa falaa yuzawiju hayra kufrin gabadhii cid aanu qalmin waa inaanu u guurin markaa maxaa yeele idlaaqaasaa dee wuxuu keenayaa cid u qalmanta inanta inuu guuriyo wa hayrulmujbiri haddaba kii aan mujbirka ahayn in qaalid low hadday tidhi wakiil wakala u wakaalan wain nahatu hadday u diidana falaa mee wain qaala day taa zawijnii guuri falow tawkiilu wakaalashu le fil asix haddaan qabano ee walow wakala qabla istiidaaniha isagoon idan weydiisan hadduu wakaasho fi nikaaxi isagoon idan u weydiisanin lam yasixa ma ansaxay cala saxiix haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay kaasi wuxuu ahaa weligii mujbirka ahaa ee weliba da inanta bikaaradaana ay hayd weligii hayru mujbirkan aabba iyo awow midnaba ahaynayse walaalkii iyo adeerkii iyo in qaalidla wakiil hadday tan la guurinayaa tidhaahdo waan ku fasaxaye ciddaa doonta guurintayda u wakiila hadday tidhaahdo wakala wuu wakiilanaya wain nahatu hadday u diiddo oo ay tidhaahdo allaadu alla yahay cid kaloo i guurin karta ood u wakiilan kartaa ma jirto aduunbaa i guurin karaa hadday sidaa wakaalashadaa u diidana falaa yuwakil ma wakaalanayo waa inu isaguna guuriyaa wain qaala zawijnii hadday tidhahda iguuriy iguuri bay tii falow tawkiilu wakaalasho ayuu le fila saxe haddaan qabanno wakaalasha iyo iguuri dee guurintii inuu isagii guuriyo inuu wakiilu sameeya labadaba waa soo gelaysaa walow wakala qalba sidaaniha haddaba isagoon mujbir ahayn ayaa masalan walaalkeed ama adeerkeed buha ayaa wuxuu wakiishay qabla sidaaniha isagoon idan weydiisanin fi nikaaxi guurinteeda isagoon idan u weydiisanin guurinteeda isagoon idan u weydiisanin ayuu iska wakiishuu yidhi idan baa jirtee aan adeeru ahaye guuri adugu ayuu nin iska yidhi iyadana in aan ku guuriyaba idan uma weydiisa lam yasixa tawkiilkaasi ma ansaxayo calo saxiix haddaan qabano maxaa yeelay dee naf ahaantiisa isagoo idan weydiista mooye muu guurin karaynin mar haddaanu isagoo idan weydiista mooye naf ahaantiisa u guurin karaynin in cid kala sii okaashaana waa kasii awlaysanta walyaqul ha yidhaahdo wakiilulwaliyi weliga wakiilkiisu zawajtuka binta fulani ninka hebel laydhaa ayaan ku wakiishay waanzawajka waxaan kuu guuriyay binta fulan hebel inantiisa walyaqul ilwaliyuna liwakiili zawjahayda zawajtu binta fulaanin ayaan guuriyey fayaquulu wakiiluhuna wuxuu odhan qabiltu nikaaxahaa lahu guurkeedii waan aqbalay halkan wuxuu sheekhu inoo sheegayaa bal siiqadu qaabkay u dhacaysa markuu weligu nin wakiisho iyo marka uu zawjkii wakiisho bal sida la isula hadlayo wuxuu leeyahay haddii masalan ninkii meeshii fadhiyo weligiina uu wakiil samaysto waa dee haatan wadaaa wadaadada imika u badan wey taasi way iska badan tahayoo imika dadku maba yaqaanaan in weligu wax guuriyo ee waxa lagu xidhiiyo in guurkii wadaad weligaa wax guuriyo wadaad wadaad wuxuu ku soo galaa uun in la wakiisho iyo inuu dee isagu qaadiba yahay iyo isagu inuu weligiiba yahay laakiin sifo wadaadnimo la yidhaho halkaa taagan oo dumarka halkaa laysu taago la meheriyaa kutubta kuma taalo wakiilnimu buu markaa ku soo gelayaa waana dadkeena aad bay ugu adag tahayoo waxaan xasuustaa beri baanu qaxuntiyadii baanu inan baa noo yeelay annagoo laba wadaada wadaadinkuwan wadaad buu ahaa walaashii baanu gurnaya kaa ii kaaleya buuli waanu nimo waxaanu idhi wareedhe annaguna ninkina wey waxaan annagu labadayadu markhaataan kuu noqonaynaa adiguna waxaad tidhaahdaa inantaa walaashay ee hebla waan kuu guuriyo meherkeeduna waa intaa waradna waan kaa aqbalay dheh inantaa guurkeeda sidii buu yidhi sidii ba annaguna markhaataan u noqon waxna sheegay mooyaane waxa xaafaddii u gashay inankii o laleey waa kii walaashii meheriyey ninkii o le waa kii walaashii meheriyey oo yacni wax laga soo qaadayo xun ilaa xad waxay gaadhayba berigaa doodii iyo wixii wadaadadan dhex maray waxay gaadhay in la yidhaahdaba waa la saaxiibaya unbay yidhaahdeen oo halkaa dee shaqadii wadaadkaa laga saaraya dabeedna buuq badan baa kacay markii de weligii waxbaba wadaadba uma baahnide gebigeedba wuxuu ku filan yahayba inanta heblaaye hebel marka di markhaatiyadiina joogaan ninkiina jooga inanta heblaaye hebel waan kuu guuriyey meherkeeduna waa intaa iyo waan kaa aqbalay intaasaaba ku dhan yihiba wadaadba looma baahna iyo qarashkiisaba rag baa markaa cirka isku shareero doodaa ka dhacay markaa wuxuu odhanayaa wakiilulweliyi weliga wakiilkiisu wuxuu odhanayaa zawajtuka binta fulaanin warniyo waxaan kuu guuriyey hebel inantiisii hebel inantiisii baan kuu guuriyey waa hebelka dee marka la garanayo hebel hebel inantiisii baan kuu guuriyey waa marka uu weligu wakiilka leeyahay imikana zawjkii baa leh ayaa wakiila walyaqul walyaqul ilwaliyu liwakiili zawji weligii baa imikana joogo zawjii baa wakiille zawajtu binta fulaanin zawajtu limuwakilika ama zawajtu binti zawajtu binti fulanan zawajtu binti fulanan inantaydii ila weligii baa ma joogo inantaydii waxaan u guuriyey fulanan hebel waa ninka soo wakiishay zawajtu binti inantaydii waxaan u guuriyey fulanan hebel oo ninkii soo wakiishay ah fayaquulu wakiiluhu zawjka wakiilkiisana wuxu odhan qabiltu nikaaxahaa lahu guurkeedii waan u aqbalay ayuu odhanaya hadduu qabiltu nikaaxa haa keliga yidhaahdo ma guntamayo guurkaasi waayo siiqadii baan ismu waafaqsanayn siiqadii baan tawaafuq lahayn ninkii hebel la yidhaha baan u guuriyo waana aqbalay waatan dee tawaafuq baynu inay inay iijaabkiiyo qabulku iswaafaqaan hadduu lowdaa ka tago ninkaa wax ma guntamayo haddaba waxaa la yidhi meeshani waxa weeye waa marka wakaaladan laysla fahmayo wakaalada marka laysla fahmayo weeye haddii masalan dadkan markhaatiyada iyo waxaan meesha jooga aanay wakaalada ogeyn wuxuu odhanayaa wakiilka weligu zawajtuka warniya waxaan ku guriyay binta fulaanin muwakili ninkii hebele isoo wakiishay inantiisii baan ku guuriyey waa markaan wakaalada laysla ogeyn waxaa kaloo odhanaya walyaqul ilwaliyu liwakiili zawji zawajtu bintii fulaanan ama limuwakilika fulaan ninkii kusoo wakaashay ee hebel baan inantaydii u guuriyey isna wuxuu odhanaya qabiltu nikaaxaha lahu guurkeedii waan u aqbalay buu odhanaya wayalzamu lmujbira waxaa ku laazimaya weliga mujbirkaa taswiiju majnuunatin baariqatin mid waalan oo qaangaadhay inuu guuriyo wa majnuunin iyo mid waalan oo daharad xaajatuhu baahidiisu ay muuqato laa sagiiratin wa sagiirin maya waxau leeyahy sheekhu weligii mujbirka ahaa waa aabbihii awowgiiyo waxaa ku laazim ah taswiiju majnuuna mid waalan inay u guuriyaan inan waalanoo baaliqatin qaangaadha si meeshaa meher iyo bal nafaqa iyo uxugeesha haddii cid ba loo helo ama waxbay leeyiin dee waalidanba lafdeedaba arrimaha waabay kaga timaadee guurla-aantaa waa majnuunin iyo mid waalan oo daharad xaajatuhu dantiisu ay muuqatay markaa majnuunadana xaajadu way u taallaa majnuunatin baaliqatin daharad xaajatuha wa majnuunin baaliqin daharad xaajatuhu yani kaa horena baaliq baa lagu sheegay kana xaaja labadaba markaa way isu taallaayo waxay dhahdeen waxay ka dhigantahay sidii aayaddii ixtibaak baa la yidhaahdaa hadalka ayaa awelkiisa waxa laga goynaya wax xaggiisa daba lagu sugay oo xagga badiica ixtibaak baa la yidhaahdaa markaa fi'atun tuqaatilu fii sabiili illaahi wa ukhraa kaafira imika aayadda labada aayadood waxa weeye fi'atun tuqaatilu fii sabiili illaahi mu'mina baa markaa waqay ilaa tii kalea kaafira la yidhi wa ukhraa kaafiratun tanna maxaa ka muqan fii sabiilillahi tii horkii oo la yidhi fii sabiili shaydaan baa iyana u qadaran marka waa taasoo kale la mid tahay marka waa majnuun majnuuno baaliqaahoo u baahan iyo majnuun baaliqahoo isna u baahan oo dee baahidiisana meelahaasun markaa dumarka iyo wax ku warwareegayo la arkay bay yidhaahdeen ama dee atibada iyo dhakhaatiirtaasi waa yidhahdeen waaba iska ladnaan la hadii loo guriyo inuu guriyaa laazim ku noqonaysa laa sagiiratin wa sagiirin sida kii yarayd iyo kii yaraa labadii yaryaraa ayaa waxba loo guurin maayo dan baan dee hadda ugu jirin wayalzamu lmujbira waxaa ku laazimaya mujbirkii iyo wakayruhu mujbirka kayrkiiba in tacayana hadduu caynubo ijaabatu multamisatin taswiiji guurinta ta dalabtay inuu ajiiba waajibku ah fain lam yatacayan haddaanu caynubin kaikhwatinba weeyaano fasa'alat ay weydiisato bacdahum barhkood lazimahu lijaabatu fi lasaxi ajiibid baa ku waajib ah waxau leeyahay sheekhu weligii mujbirkaha waxaa ku waajib ah waa aabbihii awowgii wakayrahu kii aan mujbirka ahayna sida walaalkii iyo adeerkii iyo in tacayana hadduu caynoobo macnaa weli hadduu isaga uun yahay waa aabbihii uun waa walaal keliyahun waa adeer keliya weli kale ma jiro waa in tacayana waxaa ku waajiba ijaabatu multamisati taswiij tii tidhi ha lai guuriyo ninkanaan la heshiiye ha lai guuriyo tii tidhi inuu u guuriyaa waajib bay ku tahay waajib bay si ay dee u dhowrsoonaato haddii kalena markaa waa dambaabaya qadiga ayaana u guurinaya fain lam yatacayan haddaanu caynoobin haddaba ma caynoobin marka saddex walaal iyo afar walaalaabaa inantan u weliyaho dee mid ka miday ka codsatay fasaalad bacdahum barhkood bay weydiisatay lazimahu lijaabatu bilasax isagana waa ku waajib inuu ajiibaa dee si aanu midba mid ugu egin hadduu kani diido ka kale usi kii kalena diido oo dee aanay ugu ana cidlo dhexe ugu dhicin waa inu markaa kaa u horeeya ayay ka dalabtaa waajib way ku tahay inuu ajiiba waida ijtamaca hadday kulmaan awliyaaun fii darajatin bay ku kulmeen istuxiba waxaa la suneeya in yuzawijha afqahum ka ugu faqiihsan inuu guriyo waa asanum iyo kooda ugu daaweyna biridahum buu ku gurinaya faintashacaxuu hadday isku khilaafaan ay ku bakhiiraan uqrica waa loo qorridi falow zawaja hadduu guuriyo kayru man kharajat qurcatuhu kii qoriguu soo baxay cid aan hayn baa guurisay waqad adinad likulli minhum mid kastoo ka midana waa u idaantay saxa fira saxi asa haddaan qabanno waa ansaxaya wuxuu leeyahay sheekho awliyo nasab ayaa derajo ku kulantay masalan waa walaalo waa wada qaangaadho waa wada shuruudii o dhan waa wada leeyihiin adeero mid walbana guuri bay tihi ustuxiba an yuzawijaha afqahahum waxaa la shardiyaa kooda ugu faqiihsan ee nikaaxa ugu yaqaana ee ugu wadaagsan inuu guuriyo isaga shuruuddii wixiisao dhan garanaya waa sanhum wabacdu asanhum nimankii waaba wada culimo waa isku wada mid asanhum ka ugu da-da weyn baa u guurin hadda kaasaa isna yar mujarib ah wax soo yar marmaray laakiin waa biridaahum dee inta kalena waa inay ka raalli noqotaa si aan dee markaa aanay meesha wax u soo gelin waa inay markaa iskala wada raalli noqdaan faintashaxuu hadday markaa isku khilaafaano isku qabsadaan uqrica waa loo qorrida waxaalana kiina gurinaya waa loo qorridaya si dee nisaacu uu meesha uga baxo iyo doodu falow zawaja hayru man kharajat lahu lqurca kii ay qorituurkuu soo baxay maani mid kale aan haynba iskala cararo nimankii gacanta u dhiibay waqad adinad likulli minhum mid kastana i guuri bay tihi markii hore ee kii iyadoo mid walba u idaantay ayaa kii qorigu soo baxay midaan hayn baa guriya saxa u ansaxaya taswiijiyasi fila sax haddaan qaban xayla idan baa meeshii yeelay taani wuxuu leeyahay ma ansaxayo haddii kale qurcadii faa'iidaba ma yeelanayso maxaa loogu qori tura hadduu mid waliba iska iskala cararayo walow zawajaha axaduhum midkood baa zaydan u guuriyey wa aakharu mid kalena camran buu guuriyey bal waa adeegee fain curifa saabiqu kii horreeyey haddii la garto fahuwa saxiixu isagaa saxiixa wain waqcaa macan hadday mar wada dhacaan aw juhila sabqu ama laga jaahil noqdo horaynta iyo walmaciyatu wadajirkaba fa baailaani weeye wakada low curifa haddii la gartana waa lamid sabqu axadihima midkood horrayntii walam yatacayan aanu caynoobin cala madhabi haddaan qabano ee walow sabaqa mucayanun hadduu horu maro uma ishtabaha dabeetana u qaldamo wajaba tawaqufu ka joogsigaa waajiba xataa yatabayana intuu ka caddaanayo waxau sheekhu leeyahay labay u idantayoo midba magaaladu dhinac ka galay midkood baa dabeedna nin zayd la yidhaahdo ayuu guri mid kale mid camar la yidhahdo unbuu guriyo so waaba isku maalin waaba isku saacado waaba isku waktiba labadii nin labadoodi maysi maanta ilantii de waan soo bixiyo ana waan soo bixiyo hebley hebel maan u guri oo waasi ana waan bixiyo meesha baa la isku qabsay shan xaaladood ayaa markaa ka soo baxaya meeshaa ta u horraysa fain curiba saabiq kii u horreeyey ayaa la garnay markhaatiyo inaga gelinkii hore habaal markhaatiya lahay inuu gelinki hore lakina gelinka dambe ahaa fahuwa saxiixu kaas ayuunbaa saxiixa ka kalena baatil weeye kaa horreeyey ima saxiix ka dambena waa baatil wain waqacaa macan mar bay wada dhaceen mar ayay wada dhaceenoo dee xilligaasay ahayd bay yidhaahdeenoo isla xilligii ay wada dhaceen ayay isku mid noqday waa tii labaad aw juhila sabq walmaciya ama waa la kala garan waaye kii horreeyey iyo wada jirkii labadiiba jaahil baa laga noqday fa baailaani labadaa mas'aleba baail bay noqonayaan dee markay mar wada dhaceen lama wada kulmin karo midkoodna midi kale kama awleysana waa isla wada baail garoobe markan la kala garan waaye kii horreeyey inay kala horreeyeynayeen isku mar dhaceenna dee hadday mar dhaceenna labadu way isla wada burayaan haddii ay si muratoa u dhaceenna dee lama garanayo wakadaa waa suuradii afraad waxa ayana la mid ee low curifa sabqu axadihima inuu midkood horreeyey baa la garanayaayo masalan uu ahaa dee saddexdii galabnimo iyo kale u ahaa walam yatacayan laakiin waa la garan way horta mid baa horreeye keebuu ahaa ayaa layidhi horta mid saddexdiibu ahaa midna labadiibu aha talow keebuu ahaa kii labada ahaa waa la hubaa inuu mid labadii aha midna saddexdii galabnimo ahaa walam yatacayan laakiin waa laga quustay macrifadii baatilan bay noqonaya cala madhabi haddaan qabano labadaasina waa ka kac walow sabaqa mucayanun haddaba mid mucayana horreeyey waa tii shanaad uma ishtabaha kii kalu ku darsamay dabe mid baa horreeyey oo waa lowbaaye kii kalunbu haddana ku qaldamay wajaba tawaqufa xataa yatabayin ilaa inta uu ka caddaanayo in laga joogsado oo gabadhii aan midna la raacin iyo waajiba maxaa yeele in la xasuusto ayaa dhici kartaa leannu caqdigii wuu ansaxay baynu leenahayo mid baa horreeyey ee wuu inaga qaldamay dee markaa mar haddii aynu xaqiiqsanay caqdiga inuu ansaxa yaqiinun baa lagu koryeelaya markaa midna gabadhi u soo dhowaan maayo iyo cid kale toona intay la kii horreeyey uu caddaanayo marka waase marka ay labadu ay wada guuriyaan waxaa la mid ah iyaguna masalooyinka noocaasa dee masalan hadduu ninku isagoo saddexaas yele hadduu laba wada guursada iyo ayaa iyaguna masalooyinkoodu noocaas ay noqdaan oo suurooyinkan ay yeeshaan fain iddacaa hadduu sheegto kullu zawjin zawj la arkaa cilmahaa ogaanteeda bisabqihi inuu nikaaxiisa horeeyey sumica dacwahumaa waa la maqlayaa dacwadooda binaan iyadoo lagu dhisay cala ljadiid qowlka jadiida wa huwa jadiidna qubuulu iqraariha binikaax waa in la aqbalayay inay nikaax qirato fa in ankarad hadday diiddo xullifad waa la dhaarin ee wayna qarad liaxadihimaa midkood hadday u qirato habata nikaaxuhu nikaaxiisu wuu sugnaanaya waxau leeyahay sheekhu markii arrinku ay halkaa taagnaa ee ishtibaahaasi iyo sidaas uu dhex galay ee dabeedna la joojiyey ayaa mid waliba wuxuu ku sheegtay gabadhii inay og tahay nikaaxiisi inu horreeyey naa anaa horreeyo waad og tahay oo anigaa ku horguursaday ninkani wuu dembeeyey sheeg buu yidhi mid waliba wuu may adna labadii baa saa ku murma way ogtahay inuu aniga horreeyey aniga way ogtahay inuu horreeyey bayidhi fain iddacaa kullu zawjin cilmahaa tan la guursay inuu tahay bisabqi nikaaxiisa inuu horreeyey sumica dacwahuma labadoodaba dacwadda waa laga dhegaysan labadoodaba dacwadda waa maxaa looga dhegaysanaya binaan cala aljadiid waxaynu ku soconaynaa qowlkii jadiide oo halkaa hore waa kii ina soo lahaa ma la aqbalayaa gabadha baaliqadaahi inay nikaax qirato oy tidhaahdo nin baan leehay ma bannaanay markaa haa buu lahaa jadiid way bannaan tahay inuu qirtaa qowlka kalena wuxuu lahaa maye ma bannaana oo lama aqbalayo iqraarkeeda wa yuqbalu iqraaru lwaliyi binikaax in istaqala binishaa wa yuqbalu iqraaru lbaaliqati alcaaqirati binikaaxi cala ljadiidi qadiimna wuxuu lahaa lama aqbalayo markaa haddaynu qowlkaa jadiidka ahe in la aqbalayo nikaax inay qirato aynu ku soconno dacwadiisa waa dacwadooda waa la aqbalaya jadiidkaasina waxa wey qubuulu iqraarihaa binikaax inay nikaax qirato in la aqbalayo weye haddaba marka la wey dacwadiisii la dhegaysaa loo dhanaa ka jawaab ile dacwaddu markay masmuucada tahay ee dacwad la maqli kara ay tahay ayaa qofka muddaca calayhigaa la weydiiyaa jawaab dacwadaa qaar baa jira aan masmuuco ahayn dacwaddu lix shardi bay leedahay hadduu qofka dacwoonayaa dacwadiisa hagaajin waayo sharciga waafajin waayo waxaa la ydhaha un waarooda naga tag baa la yidhaha qofkana waa la iska sii dayayo uu dacweynayo marka wuxuu leey waa la dhagaysan dacwadiisii dabeedna iyadaa la weydin fainan kalad hadday diida jireen midna anugu ma ogi kii horreeyey guurkiisu xullifat waa la dhaaray waxaa loo dhan uu ku dhaaro inaanad ogeyn nafyulcilmi bay ku dhaaran wallaahi inaanan midkiinna ogeyn guurkiisu inuu horreeyey bay odhan nafyulcilmi bay ku dhaaranaysaa maxaa yeele dhaartani dee ficil cid kala samaysay bay uga timi qaacidaana waxay tahay qofku hadduu ficila nafsihi ku dhaaranayo nafyi iyo isbaat labadaba bati buu ugu dhaartaa goonaan hadduu hadduu ficlulkhayr ka dhaaranayana hadduu isbaat yahay waxaas wax la sugayana wuxuu ku dhaartaa cala albati walqadci hadduu nafyi yahayna nafyulcilmi buu ku dhaartaa isaga inuu keeni doono xagga dambe wayna qarad hadday haddaba qirata leexdima midkood waxay tihi hebel buu guurkiisu horreeyey sababta nikaaxuu guurkiisu waa sugmayaa hebel baa nikaaxiisu horreeyey bay tihi waa sugmaya kii kalena ha iska hado haddaba ugu simaacu dacwal aakhari kii kale hadduu dacwad soo ogo oo ayadii soo dacweeya ma la maqlayaa wa simaacu dacwal aakhari ka kale dacwaddiisa maqalkeeda iyo wa taxliifuha low in loo dhaarinayo yanbanii wuxuu ku dhismayaa cala alqowleyni labadii qowl siman qaala qofkii yidhi haadaakani lizaydin buu sugnaaday bale licamrin buu u sugnaaday hal yaqramu ma magdhabayaa licamrin in qulnaa haddaan idhaha nacam wuu magdhabaya fa nacam halkana sidaas weeye waxau leeyahay sheekhu kii ay u qiratay mooyaane kii kale dacwaddiisa in la dhegaysanayo iyo in loo dhaarinayo hadday inkirto yambani cala alqowleyn wuxuu ku dhismayaa labadii qowl ee aynu ku samray kitaabuliqraar dib ugu noqda kitaabuliqraar haddii uu yidhaahda nin haadaa shaygan lizaydi ninka hebel la yidhaah baa leh bal licamrin ninka camar la yidhaah baa le buuli meeshii laba iqraar baa yaalla halkaa maxaynu ku soo marnay waxaynu ku soo marray qowlka adharkii inuu yahay horta shaygii zayd baa loo dhiibayaa ninkii camar la odhan jirayna wuu u magdhabayaa waayo shaygan zayd baa le buuhi oo zayd baa lagu siiyey iqraarkii camar baa le buuhi dee isii buu yidhi dee ma haya waa ka ninkane dee mar haddaba xaqaygii aad nin kala haystood adigu siisay aniga ii magdhow baa meesha taallay marka haddaynu dhaha hal yaqramu licamrin haadaa lizaydin bal licamrin fii man qaala yanbani wuxuu ku dhismayey cala lqowleyn labadii qowl fii mankii qaala yidhi haadaakani lizaydin buu u sugnaaday bal licamrin buu u sugnaaday hal yaqramu ma u magdhabaya licamrin ma u magdhabaya zayd baa la siinaya ma u magdhabaya in qulnaa haddaynu dhaahno oo qowlkii adharkaynu ku soconno dhaan nacam haa wuu u magdhabaya camar oo xaqiisiibu dee xaydhuulo kaga sameeyo zayd buu uga dhiibay haddaynu nacam nidhaahno fa nacam halkana waa la aqbalaya dacwaddiisa dacwaddiisa halkana waa la aqbalayaayo dee waxaa laga yaabaa inay qirato oo hadday qirato see la odhan dee labadiiba u qirteen dee kan waxaa la odhan naagimimo joogteen meherkiisii soo sii baa la odhan meherkiisii hadday dhaar ku ciisanayso uma ku dhaarno meherkiisii ma meeshii qaadan dee naagimimo joogteen walow tawallaa haddii uu tawalliyo darafay caqdin caqdi buu labadiisii daraf ka tulay fii taswiiji binti ibnihi biibni ibnihi alaakhari saxaf ila saxi asa haddaan qabano waa ansaxaya walaa yuzawiju ibnulcami nafsa u guurin maayo bala yuzawiju ibnu camin ba u guurin fii darajatii ku sugan fain fuqida haddii la waayana falqaadi qaadiga ayaa u guurinaya waxa uu leeyahay sheekhu waa masale fiqiga keli ku ah oo ah nikaaxa iijaabka iyo qubuulka qof ma la wada iman karaa waan ku siiyey waan aqbalay ma la wada iman karaa walow tawallaa haddii uu tawalliyo darafay caqdin caqdi iyo gunud labadiisa darafood fii caqdigaas fii taswiiji binti ibnihi inankiisu inantuu dhalay uu u guurinayo biibni ibnihi alaakhari inankiisii kale inankuu dhalay ayuu u guurinaya saxa waa ansaxayaa fila saxi haddaan qabanno waxaa halkan sheekhu inooga sheegayaa masalo uu awowgu la gaar yahay oo aanu aabbaha la wadaagin masaladaas oo ah iijaabkii iyo qabuulkiiba isagu la wada imanaya xagga guurka bixintii iyo aqbaliddii labadaba isagu la wada imanaya marka labada darafba ka tawaliyaana waa awowga uun markaa wuxuu sheekhu uhi haddii uu tawalliyo macnaha uu weli ka noqdo awow ayaa caqdiga iyo nikaaxa la guntayey ayuu labadiisii dhinacba iijaabkii oo waan u guuriyey iyo qubuulkii oo waan aqbaladii ah caqdigaa guurinta labadiisa daraf ayuu tawalliyey oo macnaha isagu la wada yimi oo siday ku suurto gelaysaana fii taswiiji binti ibnihi inankiisii uu dhalay inantuu dhalay ayaa wuxuu u guurinayaa inankii isagu dhalay buu inantiisii u awowu yahay ayaa wuxuu u guurinayaa biibni ibnihi alaakhari inankiisii kale inankuu dhalay macnaha laba ilmaadeera oo isagu awowu yahay oo inantana uu inan u dhalay u dhalay inankana inan kale u dhalay ayuu isu gurinayaa laba ilmaadeera oo laba walaali ay kala dhaleen oo isagii labadiiba u awow yahay oo inantana uu inan dhalay inankan loo gurinayana inan kala dhalay ayuu isagu labadii dhinacba iijaabkiiyo qabuulkiiba awowgii la yimi saxa uu ansaxaya fila saxi haddaan qabanno wilaayadiisa ayaa xoog badan markaa wuxuu odhan uun dee inantaa heblaayo aan awowga u ahay waxaan u guuriyey inankaa aan awowga u ahay waan u aqbalay unbuu haddana isagii lafdiisa odhanayaa inantaa heblaayo waan u aqbalay guurkeedii markaa iijaabkiina isagaa la yimi qubuulkiina isaga ayaa la yimi waana fii taswiiji binti ibnihi inankiisu inantuu dhalay ayaa wuxuu u guurinayaa biibni ibnihi alaakhar inankiisii kale kii inantaa dhali mooye inankiisii kale inanu dhalay ayuu u guurinaya saxa wuu ansaxayaa buu leeyahay caqdigaasi filasaxi haddaan qabanno wilaayadiisa ayaa xoog badan asax baynu le qowlka ka hor jeedee taanigi wuxuu leeyahay ma ansaxayo maxaa yeelay dee inuu qofku nafdiisa la hadlaa wax toosan ma aho waan u guriyay iyo waan u aqbalon isagu isla yidhaahdo wax toosan maaha buu yidhi weliba xadiid baa jira bayhaqi iyo daaraqudni ay werinayaanoo kullu nikaaxin laa yaxduru arbacatun fahuwa safaaxun guur kasta oo aanay afar soo xaadirina waxau noqonayaa zina ayuu noqonayaa oo dee labadaa iijaabka iyo qabuulka iyo markhaatiyadii labadii markhaati iyo iyo kaa iijaabka markaa shuruudda ayay u xidhaano waxay yidhaahdeen hortu inankan inankan masalan uu guurinayo aabbihii waa inaanu isagu weli ahayn oo meesha uu ka maqan yahay waa inuu meesha ka maqan yaho oonu aabbihii joogin ilayn hadduu aabbihii joogo dee awogu meel uu soo maraa ma jiro mar labaad waa inuu inankana maxjuuru calayhi yahay ile maxjuuru calayhigaa loo guurinaye waa inuu mid isna la sharay waa inuu yahay oon tasarruf lahayn inantan inanku dhalay ee wax loo guurinaya waa inay bikaaro tahay ama mid waalan tahay macnaha weligani waa inuu mujbir yahay haddii ay ama carmal tahay ama mid weyn ay tahay tayibo baaliqo caaqila hadday tahay uma guurin karo waa inaan inanka aabihii ahlu wilaaye ahayn waa in inanka inanku dhalay uu maxjuur caleyh yahay waa inay inantu bikaaro tahay walaa yuzawiju guurin maayo ibnulcammi in adeerkii nafsa uu guurin maayo bale yuzawiju waxa uu guurin ibnu cammin fii darajatii ku sugan fain fuqida haddii la waayana falqaadi qaadiga ayaa u guurinaya waxau uhi sheekhu nin baa wuxuu doonayaa in adeertii inuu guursado isagii un baana u weli ah waxau leeyahay u guurin maayo in adeerkaasi nafdiisa inantaa ilmadeerkaiyo inuu guursanayo nafdiisa u guurin maayo laakiin ma oo labada labada darafoodba ma tawallin karo inantaan ilmadeerkan ahay ayaa nafdayda u guuriyey waan aqbalay yacni sidaa ma odhanayo bal yuzawiju ibnu cammin fii darajatii dee in adeer kaloo isku derajo yihiinun baa la raadinoo in adeerkaa kale ilaa isagii waa kanuu maanta welinimo ka tegiyo isagii baa wax guursanaya waa inuu markaa ka kale u guuriyaa ibnu cammi fii darajatii fain fuqida ibnu cam haddaba ay isku derajo yihiin ayaan meeshii joogin fal qaadi qaadiga ayaa guurinaya markaa qaadiga ayuunbaa guurinaya wilaayada ay u kacaysaa falow araada alqaadi qaadigii hadduu doono nikaaxa man mid inuu guursado laa weliya lahaa aan weli lahayn ayuu doonay inuu guursado zawajahu waxa uu guurinaya man fawqahu cidda ka sarayso min alwulaati madaxdii ah aw khaliifatu ama naa'ibkiisa ayaa u guurinaya waxau leeyahay sheekhu masalan nin baa magaaladan u qaadiya inan alle inantii bilaaweli ahayd oo dhan dee qaadigaa guurinayay masalan inan bilaaweli ah oon weligeedii la haynin ayuu qaadigii doonay inuu guursado falow araada qaadi nikaaxa man laa weliya lahaa ma isagunba isu guurin oo inantaas aan weliga waan isu guriyo waan aqbalay buu isu odhanayaa mee wuxuu leeya zawajahu man fawqahu min alwulaati madaxda ka sarraysa qudaadda ka sarraysa ayaa u guurin aw khaliifatu ama ka isaga naayibkee ka hooseeya khaliifkiisa kaas ayaa u guurinaya yacni isagu keligii un lama iman karaya ayuu leeyahay oo labada darafba ma tawallin karo wa kamaa sida laa yajuusu aanay u bannaanayn liwaaxidin qof tawalli darafayni labada darafoodba inuu la yimaado laa yajuusu ma bannaano an yuwakkila wakiilan fii axadimaa inuu wakiisho aw wakiilayni fiihimaa ama labadoodaba wakiil inuu sameeyo filasax haddaan qabanno waxau leeyahay sheekhu sida aanay ugu bannaanayn qof aan awowga ahayn awowga ka soo reeb isaga cid aan awowga ahayn sidaanay ugu bannaanayn inuu iijaabka iyo qabuulkaba la yimaado ayaanay ugu bannaanayn inuu mid ahaantood wakiil u samaysto dhinaca kalena isagu uu tawalliyo masalan in adeerkii iminka in adeertii guursanayey ayaa wuxuu leeyahay nin buu kale wuxuu hebelow inantan dee anaa u weliya maantana anaa doonayo guursanaya haddaba adiga wilaayadii baan ku saaroon ku wakiishaye adigu ii guuri anna aan aqbalo yacnii inuu sidaa yidhaahdo laa yajuusu an yuwakila wakiilan fii axadihim midkood inuu u wakiisho wayatawalla huwa daraf alaakhar isaguna darafka kale uu tawalliyo ma bannaana aw wakiilayni fiihimaa ama labadaba uu wakiil u sameeyo ijaabka mid kalena qubuulka inanta ilmadeerka inbuu maalan doonayaa inuu guursado markaasaa wuxuu leeyahay hebelow adiga waxaan ku wakiishay inaad ijaabka la timaaddo war hebelow addan waxaan ku wakiishay inaad qubuulka la timaaddo taasina ma bannaana fila saxi haddaan qabanno maxaa yeelay ficilka wakiilkiisu dee ficilkiisa ayuunbuu la mid yaho waa isku ficil waa isku mid uun labadooda ficil waa isku mid uun markaa bacdamaaba ay labadoodii ficil ay isku mid yihiin oo ficilka wakiilku ficilkiisa uunuu la mid yahay ma bannaanayu saa yidhahda waxay ka dhigan tahay uun isagoo labadii darafoodba isagu la yimi ayuunbay ka dhigan tahay fasl fi lkafaa'ati اlmuctabarati fi اnikaax waxaa fasalkan inooga hadlayaa sheekhu kafaa'ada macnaha isudhiganka ama sinaanshaha labada qof ee isguursanaya inay isu dhigmaan ama isu qalmaan oo ay yihiin laba siman markaa kafaa'ada luqa ahaan waxaa la yidhaha atasaawi watacaadul waa isleekaashiya isudhiganka ayaa la yidhaahdaa sharci ahaanna waxay yidhahdaan waa arin amrun yuujibu cadamuhu alcaara ulcaaran waa arrin uu keenayo haddii laga tago ama lahaan la-aanshihiisu uu keenayo ceeb ayaa halkan looga jeedaa marka haddaba kafaa'ada yani loo eegayo sharci ahaan ee siiba xagga ninka laga eegayo ee la leeyahay ninkaasi kuf ayuu u yahay ruuxaa dumara ama kuf uma aha sifooyinkeeda iyo xaaladaheeda way isku khilaafeen culimmadu sheekh ibnu xasmi la yidhaha ama madhabka daahirigu waxa weeye sheyga zaaniga ah ninka zaaniga ah ayaan isagu kuf u ahayn ruux islaam ahoo dhowrsoon iyadu in allaale intooda kale een zaani ahayni yani kuf bay isu noqonayaan buu leeyahay xurima dalika cala lmuuminiin uxida lakum maa wara'a dalik aayadkaas ayay deliishanayaan culimo fara badan iyo madhabka maalikiyadu waxay qabaan kafaa'adu in la fiirinayo laakiin waxaa laga fiirinaya keliyan waa laba shay waxa weeye istiqaamada iyo akhlaaqda shayga keliya laga fiirinaya waxa weeye waa xagga toosnida qofku uu diinta ku toosan yahe uu ku dhaqmayo iyo akhlaaqdiisa ayuun baa laga fiirinayaa markaa qofkii diintiisa iyo istiqaamadiisu ay wanaagsanayd isla markaa akhlaaqdiisa iyo dabiiciisa iyo dhaqankiisuna uu wanaagsanaa ruux kasta oo dumaroo islaama kuf ayuu u yahay oo wuu u qalmaa waxa ka soo hadhay oo la fiirinayaana ma jiro ama xag nasaboo la eegayo ama xag shaqoo la eegayo ama wax kaloo waxa laga eegayaa keliyan waxa weeye waa xagga istiqaamada toosnaanta qofku diinta uu ku toosan yahay iyo akhlaaqdiisa waxay markaa ay iyagu wax fara badan bay markaa sheegayaan oo adilo ah waxay leeyihiin faatima bintu qays oo qurayshiye ahayd usaame ayaa rasuulku u guuriyey cabdiraxmaan ibnu cawf walaashii oo haale ahaydna bilaal ayaa qabay miqdaad saxaabiga la yidhaahdaa duwaaca bintu zubayr oo qurayshiyaed ahayd ayuu guursaday miqdaadna qurayshi ma ahayn abaa xudayfa saalim oo addoon uu xoreeyey u ahaa ma u ahaa walaal inadeerkii naa wuxuu guriyey isna gabadh ayuu guriyey reerkooda waa kii rasuulkuna lahaa ankixu abalhindi wankixuu ilayhi waa ninka abalhindi la yidhaah bani reer bani bayaado una guuriya kana guursada nin xijaamoo waxtoobana wuu ahaa marka madhabka maalikiyada iyo culimada faraha badan ee kale waxay leeyihiin kafaa'ada waxaa laga fiirinaya keliya waxa weeye waa xagga diinta ku-toosnideeda iyo akhlaaqda shaaficiyada iyo jumhuurta siday u badan yihiinna waxay leeyihiin kafaa'ada waa la fiirinaya laakiin waxyaalo kale ayaa loogu sii darayaayo shan ahoo inoo sheegi doono oo ay ka mid tahay ceebihii inaanu qofkula inuu nikaaxa sugi jiray iyo waa inuu xor yahay iyo nasab iyo xirfo wanaagsan uu leeyahay iyo dhowrsooni iyo culimada qaarkoodoo waxaysi iyo maal ku daray iyo ka isaga ayaa inoo sheegi doona taana zawajahaa idaa zawajahaa markuu guuriyo alwaliyu weligii kayra kuf'in markuu u guuriyo biridaahaa raallihaansheedana ugu guuriyo ow ama bacdulawliyaai awliyada barhkeeda ayaa u guriya almustawiina ee sinaaba biridaahaa ku guuriyo iyo waridalbaaqiina intii baaqigahayd raallihaanshooda saxa guurkaasi wuu ansaxayaa waxau sheekhu leeyahay hadduu guuriyo weligii munfaridkahay ee keligii ahaa sida aabbahoo kale ayaa kayra kufin gabadhii wuxuu u guuriyey cid aan kufu ahayn oo aan u dhigmin oon u qalmin biridaahaa baan ugu guriyo ayada ayaa ka raali noqotay oo tidhi halay guuriyo ama waxa guuriyey weli keliya munfarida may lahayne waxay ahaayeen awliye mustawiin oo siman sida walaala iyo adeera iyobaa jiray oo way u sinaayeen markaa waxay ku guuriyeen biridaaha wa rida albaaqiin ayadii oo ka raali noqotay iyo kaa guuriyey mooye intii kaleoo ayana la waafaqday oo raalli ku noqotay biridaha wa rida albaaqiin ee isku derajo ahaayeen ayaa cidda aan kufka ahayn ee uu u guuriyey kaasiba iyada iyo awliyada inteedaa kale soo hadhayba way isla ogolaadeen saxa guurintaasi wuu ansaxayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin shaygan kafaa'adu shardi uma ahaa guurka ansixitaankiisa waa xaq gabadha iyo awliyadu ay leeyihiin haddii ay isku waafaqaan inay ka tanaasuloon oo ay ridaan waa ay leeyihiin oo xaq bay u leeyihiin walow zawajaha hadduu guuriyo alaqrabu kii dhowaa ayaa biridaahaa gabadha raallihaanshaheedii ku guuriyey falaysa lilabcadi kii fogaa ictiraadun bushin iyo inuu qabsado ma laha waxa uu leeyahay sheekhu weligii aqrabka ahaa ee u soo xigay sida masalan dee walaalkeedoo kale ayaa wuxuu u guriyey gabadhii midaan ku foohayn oon u qalmin biridaahaa buu u guriyey raallihaanshaheeda oo ayadaa ka raalli noqotoo dooratay falaysa lilabcadi ictiraadun kii fogaayo masalan adeerkii oo kale inuu yidhaahdo uu soo farageliyu yidhaahdo guurkaa ninaan ku fahayn baad u guurisay oo socon maayo inuu yidhaahdo uma sugnaanin maxaa yeelay xaq hadda guurinta kuma laha iminka wilaayadiisii dee waa laga xigaayo aqrab baa joogo oo hadda wilaayo ma laha mar haddaanu wilaayo lahayn oonu hadda guurin karaynin ictiraadna ma laha walow zawajaha hadduu guuriyo gabadhii axaduhum midkood baa bihi bikayri اlkuf u guuriyey biridaahaa baanu ku guriyey duuna ridaahum iyagoona awliyadii kale muslimiintaa ka raali noqon lam yaصix ma ansaxayo wa fii qowlina yasixu wuu ansaxaya walahu lfasku faskna waa leeyihiin wayajri lqowlaani labada qowleen soo sheegnay waxay ku dureerayaan fii taswiiji labi aabbihii oo guriya bikran sagiiratan inan bikaaro yar aw baaligatan gayra kuf'in ama baaliqa ayuu u guuriyey midaan ku fahin bikayri ridaha iyadoon ka raali noqon fa fi ladhari baailun weeye wa fi laakhari qowlka kalena yasixu u ansaxaya walilbaaliqati taa baaliqadana alkhiyaaru baa u sugnaaday walisagiiratina khiyaar baa u sugnaaday idaa balaqad markay qaan gaadho waxau sheekhu leeyahay hadduu guuriyo walow zawajaha axaduhum axadu lwliyaai lmustawiin awliyadii sinaa ayaa midkood bihi bikayri lkuf awliyadii sinayd masalan shan inan bay walaalahaayeen waa awliye siman mid ka mida ayaa wuxuu u guuriyey cidan kufu ahayn biridaahaa ayada ayaana raalli ka noqotay oo dooratay duuna ridaahum laakiin afartii kale kaa guriye mooye mithaalkeenna afartii kale iyagu raalli kamay noqonin lam yasix ma ansaxayo ataswiiju bihi kuf kaa aan kufka ahaynee loo guuriyey ma ansaxayo maxaa yeelay wuxuu le lianna lahum xaqan fi lkafaa'ati dee kafaa'adan xaq bay ku lahaayeen markaa raalli ahaanshahooda waa muctabaro mid la fiirinayo sida raalli ahaanshaha gabadh oo kale wa fii qowlin yasixu qowl baa wuxuu leeyahay wuu ansaxayaa walahum lfasq waradu guurka ha ansaxa laakiin ha fasakdaan maxaa yeelay nuqsaantu dee khiyaar bay keentaaye butlaan ma keento sidii qofkii oo shay ceebaysan iibsado oo kale ayay ka dhigan tahay qofku hadduu shay ceebaysan iibsado dee ma buraynin beece khiyaar buu qofkii lahaayey inuu shay beeci fasaqu iska celiyo markaa ti oo kalun bay la dhigantahay buu leeyahy waxaa kaluu sheekhu yidhi wayejri lqowlaani labadan qowl ee hadda aan soo sheegnay labada qowl waa kuwe waa qowl kaale lam yasix ma ansixin iyo qowl kaale yasixu walahum lfasqu labadaa qowl waxay ku dareerayeen fii taswiijil abi aabbihii oo guuriya bikran sagiiratan inan yaroo bikaara baaliqatan bu hayra kufin inan bikaara ahoo yar ayuu cidan ku fahay inuu guuriye ama mid baaliqa ayuu hayra kufin u guuriye bikayri ridaahaa bikayri ridaahaadaasina waxay qayd u tahay tabaaliqada ah ila tagabada leensheedaba waa tiidhadeen shaaficiyaduna fiirin maayeen bikran sagiiratan buu hayra kufin u guuriye aw baaliqatan bu bikayri ridaahaa raalli ahaanshaheeda la-aanteed buu gabadh baaliqaa ku guuriye fa fil adari qowlka adarka haddaan qabanno oo lam yasixdaa hore ah ataswiij lmadkuuru baailun taswiijka aan soo sheegnay guurintaasi baatil bay noqonaysaa sidii habboonayd ee khibdada iyo dheefda ay ku jirtay ayuu la khilaafsan yahay maxaa yeelay ninka weliyulmaalka ah weliyulmaal ninka maal weli looga dhigo inuu qibdo iyo dheef la-aan tasarufo ma ansaxaynin dee weliyulbudcina waa kasii awlaysan yahayo mar hadduu budciisna weli ka noqday waa inuu qibdo iyo meel dheefi ugu jirto waa inu mariyaa qowlka kale fil aakhira qowlka kale wuxuu leeya yasixu horta caqdigaasi ha iska ansaxo walilbaaliqati alkhiyaar tan hadda qaangaarkiina hadda ayay khiyaar iyo door leedahay walisagiirati idaa balaqat ta yarina markay qaangaadho ayay iyana khiyaarka yeelanaysaayoo iska fasixi karta hadday doonto walow dalabad hadday doonto man mid laa weliya laha aan wax weliya oo lahayn ayaa waxay dalabtay an yusawijaha suldaanu suldaanku inuu guuriyo bikayri kufin fafacala markaasuu sameeyey lam yasixa ma ansaxay fila saxeedaan qabno waxau leeyahay sheekhu haddii ay doonto gabadh aan weli khaasa lahayn weliga ayaa weli khaas iyo weli caamaa la kala yidhaahdaa dee weligaa khaaskina waa kaan soo tilmaamayna aabbaheed iyo awowgeed iyo walaaladeed iyo adeeradeedii weli khaasaa la yidhahdaa dee suldaankaa iyo qaadigana weli caama baa la yidhaahdaa marka wuxuu yidhi sheekhu hadday dalabto oo ay doonto ruux dumaroon weli khaasa lahayn an yuzawijha suldaan suldaanku inuu guuriyo daladaay suldaanow i guuri bikayri kufin cidan kufkeedii ahayna way wadataay oo i guuri bay leedahay lam yasixa ma ansaxayo taswiijka in kaa loo guuriya filasaxi haddaan qabanno maxaa yeelay dee isagu muslimiinta ayuu naa'ib ka yahay muslimiintaasina dee xad bay ku leedahay markaa kafaa'ada marka waa inuu dee usoo dhiciyaaye inuu waxaan dheefi ugu jirin uu la yimaado maaha aaniga asaxa ka horjeeda wuxuu le wa iska ansaxaysi weliga khaaska oo kale wa khisaalulkafaa'ati haddaba kafaa'ada sifooyin xaaladaheed macnaha sifooyinkeedu salaamatun waa nabadgelin min alcuyuubi almuhbitati lilkhiyaar ceebihii khiyaarka sugayey waa in ay ka nabad gashan tahay wa xorriyatun xorriyo weeye waa inay xor tahay oofa raqiiqu kii addoonka ahaa laysa kuf'an lixoratin uma ahanin walcatiiqu kii la xoreeyena laysa kuf'an lixoratin asliyatin uma aha waxau sheekhu leeyahay khisaalka kafaa'adu macnaha sifooyinka la fiirinayo ee loo eegayo yacni ruuxa dumare ay leedahay ee ninkan loo fiirinayo le ninkuna waa inuu sidaa yahay waxa weeye ilaa shan ayaa markaa intay isku waafaqsan yihiin oo halkan inooga sheegayaa markaa ka ugu horeeya qisooyinka waa salaamatun min alcuyuubi almuhbitati lilkhiyaar waa ka nabadgal ceebihii sugayey khiyaarka ceebihii khiyaarka sugayey khiyaarka guurka yacni ninkana doorka siinayey gabadhana khiyaarka siinayey waa inuu ka nabad qabaa masalan qofkii waxay u sugaysa waalida oo kale khiyaar baa qofka khiyaar hadduu waasho ninka ama gabadha ay waalato isagaa inoo keeni doonee khiyaar buu yeelanayay kii kale oo inuu nikaaxii fasakdo ayuu khiyaar u lahaa judaamka iyo barasta iyobaa ka mid a xanuunada waxyaalaha mushtaraga ah ay wadaagaan waxna waa mushtaragoo way wadaagaan waxna raggaa la gaara waxna dumarka ayaa la gaara markaa judaamka iyo barasta iyo iyo waaliday wadaageen markaa ninkii masalan ama waalaa ama cudurkaa judaamka qabay ama barasta qabay kuf uma aha gabadhii salimada ahaydaa iyado intaa midnaba aan lahayn iyadoo aan waalayn iyadoo aan judaam lahayn iyadoo aan baras lahayn maxaa yeele bay dhaheen naftu dee way ka yakiiqsootaa inay la saaxiibto ama meel la gasho cid waxaa qabta ama baras qabta ama judaan qabta ama waali waxaa ku dhinmaya markaa meesha maqsuudkii iyo ujeeddadii nikaaxa laga lahaa ayaa meeshaa ku dhinmaya waxyaalaha markaa waxay ka soo rabeen culimada qaarkood cunna macnaa waa awood la-aantaa ninku aanu hawshiisa gudan karaynin marka waxay dhaheen dee taasi hadda wax la xaqiijin karayo maaha oo iyadu kafaa'ada ma soo gelaysa inkastoo xaggaa ceebda khiyaarka sugaysay ahayd dee halkan imaka kafaa'ada madkhal kuma laho cid xaqiijin kartaan jira ila gaal kadib markaa xidhiidhiya wax dhacaanun bay taasi awood la-aantaas soo baxaysa waaye ka labaad xorriyatun xornimo weeye waa sifada labaad waa xornimo farraqiiq markaa kii addoonka ahaa laysa kuf'an lixoratin xor uma kuf umaaho uma qalmo gabadh xora iyadu mar hadduu isagu addoon yahay xor gabadh xor ah kuf uma aha maxaa yeele waxa le waa lagu ceebaynaya waana dee ku yar dhibaatoonaysaa dee haweenadii bariiro la odhan jiray markay xorowday addoonkeedii waa tii doorka la siiyey markay xorowday iyada addoon iyadoo addoon uu qabay addoon baa qabo markay xorowday dabeedna waa tii doorka khiyaarka la siiyey iskaga tagtay ee dabeedna u daba ooyayuu daba cararayay walcatiiq catiiqu waxa weeye waa kii la xoreeyey hadda waa hadda waa xor laakiin waa la xoreeyey laysa kuf'an lixuratin asliya gabadha iyadoo xor asli ah oon iyada soo marin addoonnimo soo marin isagana addoonnima soo marto waa la xoreeyey gabadhaan addoonnimo soo marin kuf uma aha oo waa ka nusqaansan yahay wa nasabu nasab weeye falcajamiyu ka aan cajamigan carabka haynin laysa kufa carabiyatin gabadha carabiyada kuf umaaha buuri walaa hayru haashimiyin walaa hayru qurayshiyinna qurayshiyatan kuf umaaha walaa hayru haashimiyin wamطalabiyinna lahuma umaaha walasaxu asaxna waxa weye ictibaaru nasabi in fi lcajami laga fiirinayo kalcarabi sida carabta oo kale waxau leeyahay sheekhu sifada saddexaad ama khislada saddexaad waa xagga nasabka macnaha gabadhani waa inay u nasab sheeganayso cid ay sharaf ku mudanayso oo dee marka loo eego cidda uu ninku u nasab sheeganayo carabtuna dee way ku faani jirtay baa layidhi waxyaalaha nasabka iyo waxyaalahaa xagga aabbayaasha ayuunbaana laga eegaya markaa wuxuu yidhi haddaba sheekhu kii cajamiga ahaa ee de waxa masuq alcarabi ay cajami yidhaahdaan isagu gabadhii carabiyadda ahayd kuf uma aha oo uma qalmo maxaa yeele waxay leeyiin de ilahay baa carab kayrkood ka doortay carabtiibu haddana sii kala waday oo wuxuu leey ciddii aan qurayshi ahayni ee carabaha kala ahina uma dhigmo gabadh qurayshiyada oo quraysh ka dhalatay qadimuu qurayshan walaa taqadamuuhaa bay yidhahdeen shaafici baa wariyey bay yidhahdeen quraysh horumariyo cid ha ka horumarinin walaa hayru haashimiin wa mualabiyin haashimi iyo mualabi yacni cid aan ahayn raggii aan reer bani haashimiin reer bani mualab ahaynina lahumaa reer bani haashimiin reer bani mualab dumarkoodii ayaguna kuf uma aha ayuu leeyahay oo in allaha istafaa min alcarabi kinaana wastafaa min kinaana qurayshin wastafaa min qurayshin bani haashim leedahay ilaahay wuxuu ka doortay cayid muslim carabka reer kinaanuu ka doortay reer kinaanana quraysh buu ka doortay qurayshna reer bani haashim buu ka sii doortay laakiin labadoodu waa isu kufbaynaan oo waa isu dhigmaan naxnu waa banulmualib shayin waaxidu shay keliya ayaanu wala sax ictibaaru nasb fi lcajami kaalcarab culay asax waxa weeye in nasabka la fiilinayo xagga cajamka sida carabta oo kale ayaa iyagana nasabkoodana loo fiilinaya buu leeyahay sheekha imaam alghazali xujat lislaam ayaa wuxuu ihi nasabka sharafdiisu saddex jiho ayuunbay ka timaadaa dee ka ugu sarreeya waxa weeye waa shajarada ama geeddaa rasuulka ciddii gaadha ee abtirsiimo ku gaadha sala allahu alay wasalam wax u dhigmaa ma jiraan oo xaggaa sharaf buu nasabku ka yeeshaa dee cidda culimo iyo dad wanaagsan culimada ciddii markaa ku intihootee gaadhaana iyaguna warahatul ambiyaa weeyaano oo diintana iyagaa lagu ilaaliyo taasina waxa weeye waa sharafu nasabku leeyahay dee dad wanaagsan oo alla kacabsi iyo wanaag leh hadduu ku intihoodana isna sharaf buu leeyahy saddexaasu ku sharafo wa kaana abuuhuma saalixa abood waa wanaagsan laakiin daalimiin iyo dad markaa iska reer adduunye ah waxba markaa iyaga gaadhidooda iyo kuintihoodkooda wax qiimaa u leeyahay ma jirta waana dee wadaadadu sidan imanka qoladan carbeedun bay ayaga laftooda isu yeer fikirayeenoo imanka carabtunba had iyo gooraale alcaalam alcarabi walislaami daasuna istabawado had iyo gooraale oo carabtana gaar u wada islaamkana gaar u wada marka wadaadada laftooda berigaa malaa dadkii kale waxbaba caynkaasba kama yaqoon wacifatun iyadana ta afraad waa dhowrsooni falaysa faasiqun mid faasiqi kufa cafiifatin gabadh cafiifo ah oo dhowrsoon kuf u maaha waxau leeyahay sheekhu khasladda afraad waxa weeye dhowrsooni qofkii waa inuu diin leeyahay wanaag leeyahay wixii aan xalaash ahayn qof ka joogsanayoon ku dhaqmin waa inuu yahay oo zine iyo xumaan ka dheer markaa wuxuu sheekhu yihi kii faasiqa ahaa ee xumaaya isagu meel walba gelayay kufa cafiifatin gabadh cafiifa oo dhowrsoon u noqon maayo mid faasiqi ma sinna ilaahay baa yidhi afaman kaana muuminan kaman kaana faasiqan laa yastawuun ka muuminka miyuu la mid yahay ka faasiqa ma sinne alla wuxuu aayad kale ku yihi azani laa yankixu ilaa zaaniya kaa isagu zaanigaa ee zinaysta ee meelaha galgalaa guursan maayo zaaniyad mooyaane zaaniyaddana kaasun baa guursada wa zaaniyata laa yankixuha ilaa zaani taa zinaysata ibtilaysanna mid ibtilaysan unbaa iyana guursada xurima dalika cala almuuminiin waana laga xaaran yeelay dadka muuminiinta inay waxaasoo kala guursadaan oo u dhowaadaan waaya wa xirfatun shaqadii weeye ka shanaad fa saaxibu xirfatin fa saaxibu xirfatin danii'atin kii shaqada xun u saaxiibkaa laysa kufa arfaca minhu kuf uma aha dee mid ka sarreeya oo dee haddii markaas inaan kii ka xirfadda sarreeyay inantiisii dee kufu u noqon maayo haddee wuxuu uhi fakannaasun kaa wax xaadha dhulxaadhka waxajaamun kaa waxtooba waxaarisun kaa waashmaanka waraacin iyo kaa xoolafaaca waqayimuu xamaamin iyo kaa xamaamka haya laysa ma ahanin kufa binti khayaain dawaarle inantiisa kuf umaaha walaa khayaaun dawaarla binta taajirin ina taajirisna kuf umaaha ow bazaazin amayna bacadle walaahumaa labadoodanina minta caalimin waqaadin caalimiyo qaadiinantood kuf umaaha